kulanti wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo halkudhigiisi uu yahay dhisidda bulshooyin adkaysi u leh abaaraha ka dhaca soomaaliya barnaamijkan waxaa taabigelinaya hay-adda u s aid waxaadna kala soconaysaan raadiyaha dalsan dhammaantiin mar kale dhegaystayaal soo dhowaada iyadoo toddobaadkan caalamka laga xusay maalinta cunnada adduunka ayaa waxaa weli caqabado badan ku ah soomaaliya helista biyaha aasaasiga ah sida baahiyaha aasaasiga sida biyaha iyo cuntada qiyaastii afar dhibic saddex milyan oo qof oo u dhiganta shan iyo labaatan boqolkiiba dadweynaha soomaaliya ayaa la filayaa in ay soo wajahdo cunto ku filan inta u dhexaysa oktoobar iyo disembar sababtoo ah daadadka la filayo saameynta abaarta ee joogtada ah iyo ammaandarrada joogtada ah sanadkii lasoo dhaafay macluul soo food saartay ayaa lagu baajiyey iskaashi xoogan oo dhex maray dowladda soomaaliya hay-adaha samafalka iyo kuwa horumarinta iyo deeqbixiyaasha sida hay-adda horumarinta caalamiga ee mareykanka ee u s aid iyadoo sare loo qaaday gargaarka loo fidinayo kooxaha iyo bulshada u nugul intaba tan iyo bilowga sanadkan ilaa hal dhibic afar milyan ayaa waxa ay ku dhex qaxeen xeryaha barakacayaasha taasi oo xadidaysa helidda baahiyaha aasaasiga sida biyaha iyo cunnada ee xerooyinka barakacayaasha oo markii horeba ahaa mid ciriiri ah xaaladda koonfurta soomaaliya ayaa aada uga sii daraysa iyadoo abaaro soo noqnoqday ay hoos u dhigeen tacbashada beeraha iyo xoolaha u s aid iyadoo adeegsanaysa la howlgalayaasha waxa ay in ka badan toddoba boqol konton iyo shan milyan ku kharash garaysay gargaar cunto nafaqo caafimaad hooy ilaalin biyo iyo nadaafad si looga gudbo cunnayarada dalka waxay u baahan tahay wax ka badan gargaarka bini-aadantinimo waxay u baahan tahay in la dhiso adkaysi bulshooyin iyada oo loo marayo bixinta biyaha iyo in la dhiso awoodaha si ay u qaataan bulshada iyo hanaanka casriga ah annagoo ku sugan istuudiyaha dhexe ee raadiyaha dalsan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya maxamed cumar macalin wayaki la taliyaha sare ee dhanka siyaasadda ee hay-adda maareynta masiibooyinka iyo agaasimaha xiriirka bulshada ee xafiiska madaxweynaha qaranka maxamed dugow ku soo dhowaada labadiinaba bandhigga barnaamijka su-aasha koowaad ayaa ah si kooban ayaan mid mid u codsanaya in aad isu bartaan dhegaystayaasha barnaamijka walaal aad baad u mahadsantahay adigii dhammaan howlwadeenada radio dalsan runtii magacayga waa maxamed cumar oo ku magac dheer wayaaki waxaan halka ka shaqeeya hay-adda maarinta musiibooyinka horena ugu shaqayn jiray toban sano ka badanna kusoo jiray micnaha arrimaha samafalka iyo la shaqaynta micnaha dadka soomaaliyeed ee dhisidda ama yareynta nuglaanta dadka soo wajahda marka waan ku dhawaha walaal aad ayaa u mahadsan tahay waxaana rajeynayaa inuu barnaamijka noqon doono runtii barnaamij aada muhiim u ah maadaama uu wato magacii muhiimka ahaa ee sugnaanta cuntada soomaaliya mahadsanidin walaalahay ugu horeyn waan u mahadcelinayaa dalsan iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee maaragtayna dhegeysanaysa magacaygu waa maxamed dugo waxaan ahay agaasimaha xiriirka dadweynaha iyo arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweynaha si gaar xafiiska iyo shaqada waxaan qaabilsannahay inaan isku xirno xafiiska iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed si guudna maaragtay in xafiiska uu ka warqabo ama la socdo xaaladaha kala duwan ee bulshada ay ku nooshahay si maaragtay yani madaxdan ay ula socdaan xaaladda markaas dalka maraayo una qaataan go-aano ku dhisan xog yani sax ah oo ka imaanaysa meelaha ay wax ka jiraan iyo xaaladaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ku sugan yihiin marka si guudna maaragtay waan waan waan waan u daneeyaa mawduuca food security-ga ama amniga cuntada ama maaragtay sugnaanta cuntada mawduuca ku saabsan maadaama uu ka mid yahay mawaadiicda ugu waaweyn ee soo saameeya ama maaragtay yacni saameynta weyn ku leh yacni soomaalida marka aad baan ugu faraxsanahay inaan qeyb ka ahay barnaamijkan waa hagaag mudane maxamed macalin wayaaki la taliya sare ee dhanka siyaasadda ee hay-adda maareynta masiibooyinka waxaad maqashay tirokoob ku saabsan haqabeelka cuntada ee dalkeena mana muuqato mid wanaagsan waxaan u baahan doonnaa in aynu isweydiinno xaggaynu wax ka bilaabi karnaa sideesa meel aynu ku gaarsiin karnaa arrinkan
aad baa u mahadsan tahay waxaa horta xusud mudan soomaaliya sanadkii tegay labada kun labaiyo labaatankii sideed dhibic shan dad lagu qiyaasay milyan oo qof oo u dhiganta adiga kala bar soomaaliya ayaa soo wajahday runtii xaalad micnaha aada u daran oo abaareed abaartaasna waxay ahayd runtii abaar yacni timid kadib markii shan xilli roobaad oo isku xiga wadanka la waayey marka arrimaha waxay sababeen in runtii maaragtay dad nambarkaas la eg ay soo wajahdo cunno yaraan aada u baahsan iyo xoolihii oo ka baaba-ay runtii iyo biyo la-aan marka saddexdooda markii laisku daray wadanka wuxuu ku sugtay runtii waan wada ognahay heer macluuleed heerkaas macluuleed marka micnaha ilaahay xamdigiis dadaalo badan ay sameeyeen dadka soomaaliya oo dhan qaybahooda kala duwan iyo dibadda iyo dowladda soomaaliya waxaa lagu guuleystay runtii in micnaha abaartaas laga baaqsado taas marka micnaheeda ma aha in yacni la yareeyey ama la baabi'iyey arrimaha sugnaanta cuntada ilaa iyo hadda sida hadaata adigaa ku sheegtay ilaa iyo dad u dhigma adiga four point three million sida hadda micnaha qiyaasta ugu dambeysa ee tahay ayaa weli wajahaya cunno yaraan wadanka soomaaliya haddii aanan hadda wax laga qabaninna waxaa laga yaabaa in ay ku laabato si dhaqso ah xaaladii aan kasoo tagnay labada kun laba labaatanka roobo muddo ayaan haa biyo ma la helaa haa laakiin micnaheeda ma ah in sugnaanta cuntada oo intaas cadad ah cadadka hadda aa sheegtay markii si kale loo turjumo waa more than twenty percent ama labaatankii shan iyo labaatan ka badan micnaha shan iyo labaatan percent ka badan micnaha boqolkiiba populationka walaal waa arrin runtii aada naxtin u leh waa arrin laga welwelo waa arrin u baahan faragelin dhaqso ah waxayna ku hagaagi kartaa ma aha keliya in sugnaanta cuntada laga shaqeeye waa in laga shaqeeyaa systems wax la yirahdo food systems isku xirka sugnaanta cunnada oo cuntada iyo beeraha ay hal qayb ay ka tahay inta kalena waa ka doodi doonaa insha allah waa mahadsanta aada iyo aada waa mahadsan tahay waxaan u malaynayaa qeybta hore waxaa sharaxaad fiican oo maaragtay aada yani heer farsamo ah ka bixiyey saaxiibkay wayaaki waxaan ku dari lahaa un maaragtay wacyigelin iyo ole ole aada u ballaaran in horta marka ugu horeysa la sameeyo oo dadka maaragtay lagu dhiirigeliyo in ay maaragtay isku tiirsanaadaan oo yacni beeraha iyo maaragtay asiista barnaamijyo ay noloshooda ku maarayn karaan oo yacni kuna heli karaan cunno waqti kooban oo ay naftoodan ku badbaadin karaan maaragtay in la baro oo maaragtay loo diyaariyo farsamooyin kooban oo ay maaragtay biyo nadiifa ku heli karaan in yacni wacyigelin yacni heer walba ah la sameeyo oo dadkaasi maaragtay lagu daro yacni marka laga soo tago yacni gargaarka iyo kaalmada loo geysan karo in horta ugu horeyn yacni waxa u weyn maaragtay wax weynna uusan ku baxaynin wax badanna ay ku baaqsan karaan oo lagu badbaadin karo inay tahay wacyigelinta ayaan aaminsanahay qodobka kale muhiimka ahna waxaaba ka hadlayay saaxiibkii wayaaki oo sheegay maaragtay muhiimta in nidaamyo yacni sugi kara in ay dadkan cunto ku filan helaan in in la sameeyo oo ay ugu weyn tahay beeraha iyo maaragtay iyo inay dadka beera yani inay wax beertaan marka intaasaan kusoo koobaa durbo waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo xil iska saaray sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen badqabka cunnada dalka oo aan la hadalnay tiro ka mid ah dadkaasi oo dhowaan booqasho ku tagay magaalada baydhaba inta ayaynu u gudagelin doodeena aynu dhegaysanno haddaba qaar ka mid a dadkaasi oo uu wariyahaynu la kulmay
dad lagu qiyaasay siddeed dhibic saddex milyan oo qof oo ku sugan soomaaliya ayaa u baahan doona kaalmo bini-aadanimo sannadka laba kun saddex iyo labaatan iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka isbiirsaday ee colaadaha abaaraha iyo qallaasaha kale ee cimilada sida fatahaadaha tan iyo bilowgii sannadka ilaa hal dhibic afar milyan ayaa ku khasbanaaday inay galaan xeryaha dadka gudaha ku barakacay taasoo xadidaysa baahiyaha aasaasiga ah sida biyaha iyo cuntada ee horaanba ciriiriga ka ahaa xeryaha barakacayaasha xaaladahaasi koonfurta soomaaliya ayaa ugu sii daran iyadoona abaaro soo noqnoqday ee hoos u dhigeen wax soo saarkii xoolaha iyo beeraha sanadkii hore macluul soo food saaratay ayaana loogu hortegay kaalmo bini-aadinimo oo sare loo qaaday iyadoo ay u hogaaminaysay hay-adda horumarinta caalamiga ee mareykanka u s aid u s a dha oo kaashanaysa bahwadaagteeda waxa ay gargaar cunto nafaqo caafimaad hooy ilaalin biyo iyo nadaafad ku bixisay adduun lacageed dhan milyan oo doolar si kastaba ha ahaatee si loogu gudbo sugna- sugnaan la-aanta cunto ee dalka waxay u baahan tahay in la dhiso adkeysiga bulshooyinka iyadoo la awoodsiinayo si ay ula qabsadaan farsamooyinka casriga ah ee beeraha iyo waxsoo saarka xoolaha waxqabadyadan waxaa ka mid ah awoodsiinta hooyooyinka ku nool xeryaha dadka gudaha ku barakacay si ay midhaha qudaarta iyo hodanka ku ah nafaqada ugu beeraan hooygooda oo ay beeraleydu isugu yimaadaan si ay u kordhiyaan waxsoo saarkooda ila soco safar aan ku tegayo xerada barakacyaasha ee buula weyn si aan wax badan uga dhageysanno hooyooyinka kadibna aan u aadno deegaanka salbay si aan ula kulanno beeraleyda
ilaa carowga oobanta geedka ilaa carowga oobanta geedka ilaa iskooyga gabadh hagaagsan giftaan u haystay
waxaan halkan kula kulmayaa degan cali nuur oo sanadkii hore soo gaartay xeradan dadka gudaha ku barakacay waxayna caruur kala soo qaxday diinsoor abaartii ugu darneyd nasiib darrase waxa ay nafaqa darro ku weysay laba caruur ah oo ay dhashay iyada assalaamu calaykum waan ku faraxsanahay inaan halkan kugula kulmo waadna ku mahadsan tahay inaad ogolaatay inaad nala wadaagto sheekadaada fadlan si kooban ma noogu sheegi kartaa safarkaagii imaanshaha xeradan wallaahi safarkaygu wuu dheeraa dhibaatooyin kala duwan ayaan la soo kulmay waxaa igu kalifay inaan halkan imaado waa baahi aan qabay laba caruura aan dhalay ayaa intii aan kusoo jiray waddada nafaqadaro darteed iga geeriyoodeen dhib badanna waan la soo kulmay aad ayaan uga xumahay inaan maqlo geerida carruurtaada aad iyo aad ayaan uga xumahay musiibadaas markaad halkan timid waxaad ku biirtay koox hoyooyin ah oo loo tababaray beeraha guryaha lagu abuuro noo sheeg habka lagu heli karo qudaarta aad hadda arki karo ee halkan ka baxaysa aniga iyo haween kale ayaa tababar fiican qaadanay waxaana runtii nala bara sida loo beero qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo habbeerashadeedaba sidee ayay arrintani faa'iido idinkugu leedahay adiga iyo bulshada halkan ku noolba faa'iido weyn ayay noo leedahay aniga iyo haweenka kale caruurteenna cunto nafaqo leh ayaan siinaa wixii naga harana suuqa ayaan dib ugu celinaa dad badan oo xeryaha ku jiray oo nafaqa darro haysatay way soo hagaageen isbeddel ayaana ku yimid runtii waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyo sheekadaada aadna la wadaagtay degan keli kuma ahan howshan in ka badan laba kun oo haween oo kale ayaa waxaa tababaray hay-adda u s aid iyadoona sii marinayso mashruuca dhisidda bulshooyin adkeysi u leh abaaraha ka dhaca soomaaliya oo iskaashi leh ganacsiyada maxalliga ah ee ka shaqeeya waxsoo saarka beeraha si ay uga dhaqmaan barnaamijka beeraha guryaha ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka cimilada howshan ayaa ku fiday xeryaha kale ee barakacyaasha ee ku yaala baydhabo iyo guud ahaan dalka waxayna siinaysaa nolol nafaqeyn ah boqolaal qoys oo barakacyaal ah laakiin tani waa hal cunsur oo ka mid ah dhismaha adkeysiga iyo hay-adda u s aid ay ka shaqeynayso waxaan rabnaa inaan arko howlo kale oo aan ka fogeyn halkan oo koox beeraley ah ay isugu yimaadeen si ay u sameeyaan iskaashatooyin beeraley ah markii hore waxay kala qaybsadeen mana awoodaan inay isku geeyaan kheyraadka si ay u ballaariyaan beerahooda una kordhiyaan wax soo saarkooda iisoo raaca deegaanka beeraleyda ee salbaay wax badan ayaa halkan ka socda beertanna waxa ay run ahaantii u muuqataa mid wax soo saar leh waa dhul weyn oo la arki karo shaqada abqaadka ah ee ku socota iyadoo uu dhowaan roob da-ay maadaama la saadaalinayo in sanadkan da-i doono roob ku filan ayaa waxaa jirto rajo weyn oo ah in si geerlucaadi ah usoo go-do dalaga halkan waxaan ku arkayaa qudaarta sida ansalaatada yaanyada iyo intaasi kasii badanba waxaana ku yaala geedo moos ah cabdulaahi ibraahim waxa uu ka mid yahay beeraleyda iskaashatadan muddo dheer ayuu keligiis beeranayay dhulkii uu lahaa balse hadda waxa uu la midoobay beeraleyda kale ee halkan jooga waxaan rabaa inaan fahmo khibraddiisa beerashadiisa ka hor iyo kadib markii la aasaasay iskaashatada assalaamu calaykum waad ku mahadsan tahay inaad maanta halkan nagu martiqaaday waxaan arki karaa howlo badan oo halkan ka socda maxay yihiin dalagyada ugu muhiimsan ee aad halkan ku beeranayso sideese ku xulatay waxa aad beeranayso tababar fiican ayaan ka qaadanay u s aid taasina waxay noo suurto gelisay inaan go-aan ka qaadano dalagyadeena taageerada si joogto ah noola siinayo s- sidoo kale aad ayaan ugu faraxsanahay waa maxay caqabadaha aad la soo kulantay ka beeraley keli ahaan aniga intaan beerley ahay caqabada aan la kulmo waxaa ka mid ah tababar la-aan kheyraad la-aan iyo qalab la-aan maxaa isbedelay kadib markii aad samaysateen dallado iskaashato dalladda iskaashatada markaan isku geynay waxaan helnay kheyraad tababar iyo qalab fiican aad ayaad ugu mahadsan tahay inaad nala wadaagto sheekooyinkaaga waxaan rajeynayaa in safarkan uu dhiirigelinayo in badan oo kale oo ku nool beedhabo iyo guud ahaan dalkiisa intiisa kale si ay u miinguuriyaan guushan waxa uu ahaa safar aada wanaagsan inaan markhaati ka noqdo sheekooyinka shakhsiyaadka iyo bulshooyinka si adag ugu shaqeynaya siday u dhisi lahaayeen adkeysiga bulshooyinkooda sheekada degan iyo cabdulaahi waa laba ka mid ah dad badan oo si adag u shaqeynaya si ay wax ugu beddelaan qoysaskooda oo keliya mana ahan balse si ay wax ugu beddelaan bulshooyinka iyo dalkooda oo ay uga qayb qaataan sugnaanta cuntada dalka
waa hagaag Een, sidaan dhegaysanay sheekadan waxay ahayd si markii loo fiiriyo mid dhiirigelin ah oo ka dhacday magaalada baydhaba sina bilowgeedii hore waxoogaa murugo ah ayaa ka jirtay haddaba sidee malaayiinta dadka ah ee xaaladaha ku jira lagu soo bandhigi karaa sheeko noocan oo kale ah Ee, aan ku hormaro maxamed cumar wayaaki la taliyo sare ee dhanka siyaasadda ee hay-adda maaraynta masiibooyinka
aad iyo aad een, runtii waa nasiib daro een, waxa hadda annaga aan dhegeysanay een, runtii waxay ka turjumaysaa xaaladda guud ee soomaaliya Een, maaragtay een, hooyo een, kasoo barakacday magaalo timi magaalo kale een, caruurtooda ay ku geeriyoodeen runtii waxaa la dhihi karaa waa sheeko aan wada naqaano sheeko laga dharagsan yahay een, sheeko soomaaliya een, ragaadisay ilaa iyo een, kow iyo sagaashankii marka maxaa laga baran karaa waxa laga baran kara midka waxay tahay waana waxa hadda meeshaan u joogno Een, barnaamijka hadda walaashaan lagu tababaray wuxuu salka ku hayaa barnaamijka hadda mashruucan uu ka hadlayo oo runtii aniga ila tahay mar hore in la bilaabay inay ahayd oo ah een, dhisidda oo adkeysiga aafooyinka ama waxa la yirahdo resiliensiga qaybtaasna micnaha dhisidda waa in marka ugu horeyso dadka la baraa in wax soo saarka dhulka ee qayb weyn ay ka tahay sugnaanta cuntada runti sugnaanta cuntadana ay ku leedahay waxa la dhahaa daarigta impact ammaanka guud ee wadanka dadka horta waa in micnaha saas wacyigelinta ay tahay waxaa isku xiran cunto yaraanta iyo amni la-aanta Een, sideedaba marka maxaa laga wadaa marka waxyaabahan dhisidda een, micnaha een, waa adkeysiga afooyinka ama resiliensiga taas micnaha waxay yareysaa sideedaba waqtiga dhexe iyo waqtiga dheer in ay soo laalaabtaan abaaraha hadda waxaa laga yaabaa gabadha walaashan hadda meesha een, dhibaatada ku qabsatay waxyaabaha hadda baritaanka iyo micnaha dhulbeereedka harvestiga waxa la dhaho iyo soo bixitaankeeda waxay leedahay faa'iidooyin kala duwan marka hore waa horta waxaa yareysay cun- cun- cuna- cunno yaraanti marka labaadna cuntada beerta marka laga soo baxo oo yacni ay dadka toos ugu timaado waa qayb ka mid ah yareynta nafaqadarrada marka waxay leedahay runtii wejiyo badan caawadan aan ka hadli karnaa laakiin muhiimadda waxay tahay u dhisidda micnaha dib u dhisinta arrimaha aafooyinka ee soomaaliya waa inay noqotaa tan ugu muhiimsan ee lasoo kabsashada waxaana tusaale u ah walaashan iyo carruurteena waxaa maxamed duqow agaasima adiguna maxaad ku dari lahayd
Een, aad iyo aad waa mahadsan tahay Ee, xaqiiqatan waa qodobkii hadda maaragtay aan waxyar ka hor ka hadlaynay Een, muhiimadda iyo saameynta ay leedahay ee, wacyigelinta iyo tababarka ama in dadka loo awoodsiiyo inay maaragtay xalka qeyb ka noqdaan oo ayaga maaragtay inta loo tababaro yacni lagu dhiirigeliyo sidii ay maaragtay uga gaashaaman lahaayeen gaajada iyo inay dhibaato ku yeelato ee, maaragtay yacni noloshooda Ee, marka si guud yacni sheekadaasi waa sheeko ka tarjumaysa ee, tijaabo la sameeyey oo yacni yacni muujinaysana muhiimadda ay leedahay haddii tababaradaas oo kaleeto loo sameeyo bulshooyinka ay saameeyeen abaaraha sida ay durbadiiba yani saameyn toban maaragtay uga soo bixi karto oo loo arki karo natiijo wanaagsan oo dadkaasi oo noloshoodiiba maaragtay waqti kooban wax isaga bedeli karto marka waa sheeko maaragtay guul eh, ka tarjumaysa guushaas marka iyo sheekooyinkaas hadda guulaha barnaamijyada la sameeyey ka tarjumaya waxay u noqon karaan maaragtay ah, dhiirigelin iyo maaragtay in barnaamijyada lasii wado meelo kala duwan laga sii fuliyo dad badan oo kale lasii gaarsiiyo waxaan isleeyahay qeyb weyn waxay ka qaadan kartaa yareynta yani eh, abaaraha iyo dhibaatooyinka ay keeni karaan bulshada walaa waa mahadsan tahay een, agaasimo dugu horta waxaan ka codsan lahaa maadaama hadda su-aashii labaad uu sii galay arrintan oo micnaha ku dabaqitaanka in yacni uu- uu sii wado dhankan maadaama hadda een, yacni een, ku-dayashada sida gobolada kale loo loo geyn lahaa hadda maadaama uu ka dhawaajiyo weliba haddaatay eray aad u fiican oo ah micnaha wacyigelinta waa micnaha wacyigelinta ilaan dadki waa dad micnaha is- isku maaragtay isku dhibaato ah sidee marka arrintan loo baraanin balaarin lahaa marka waxaan jeclaan lahaa agaasimaha inuu micnaha tan xoogaa Eh, aad iyo aad u mahadsantiin waxaan isleeyahay muhi waxaa muhiima horta dadaalkan iyo maaragtay ololahan la sameeyey oo yani tijaabada ah ee maaragtay muhi aaday muhiim u tahay in la gaarsiiyo goboladaas kaleeto sheegtay ee shabeelle iyo koonfur galbeed Een, siyaabaha loo gaarsiin kara ama loogu dabaqi karana waxaa ka mid ah in laga wada qeybgeliyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada inay qeyb ka noqdaan badbaadinta bulshooyinkaasi abaaraha ay saameynta ku yeesheen tusaale ahaan in yacni la maaragtay abaabulo dhalinyaro mutadawiciin ah oo maaragtay qeyb ka noqda inay maaragtay waqtigooda qeyb ka mida intay yacni eh, eh, eh, ku bixiyaan maaragtay si tadawuc ah ay maaragtay dhiirageliyaan tababar u sameeyaan yacni dad yoogaas maaragtay a- ay abaaraha saameeyeen sidoo kale ururada haweenka oo kaleetaa loo adeegsan karaa oo ma- hooyooyinka maaragtay in ayaga naftirkooda wacyigelinta qeyb ay ka noqdaan sidoo kale culimmada kaleetaa ayaga naftooda qeyb ka noqon kara barnaamijkaas oo yacni wacyigelintii maaragtay masaajidii iyo xarumii diimaha ka ka faafin kara waxaan isleeyahay maadaama arrintan ay tahay arrin qaran oo qof kasta oo soomaaliya oo maaragtay maanta baahi u dhimanaya ee annagana saameyn ugu yeelanayso sidoo kalena sidii hadda wayaaki uu sheegay maaragtay eh, inay aada isugu xiran tahay eh, amniga yacni fiiskalka ama maaragtay amniga caadiga ah ee annaga ka fikirna ee- ee nabadgalka caadiga ah iyo qofka inuu helo wuxuu cuno ama cabo yani aaday isugu xiran yihiin qofka marka uu waayo wixii uu cuni lahaa ama cabi lahaa waxa uu maaragtay eh, u yahay maaragtay aada ugu jilicsan yahay in loo adeegsado falal amni darro ah si uu u helo wax uu cuno ama cabo marka aaday maaragtay qayb weyn ooga noqon lahayd haddii la yareeyo maaragtay ah, yacni gaajada in amnigana uu hagaagi lahaayo maaragtay ay fiicnaan lahaa marka si guud waxaan isleeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada haweenka culimmada odayaasha guud ahaan bulshada in maaragtay la siiyo eh, baaq loo diro maaragtay ay abaabulkaasi qeyb ka noqdaan waxay noqon kartaa qeyb weyn oo sidii maaragtay loogu dabaqi lahaa goboladaas waa mahadsantaa runtii agaasimo dugu waa aada usii faahfaahiyey waa micnaha een, arrin u baahan een, micnaha in la sameeyo adiga micnaha wacyigelin oo local ah iyo mid guud runtii waana micnaha in waxaan keliya haddaan ku dari lahaa een, agaasimaha sidaan u faahfaahiyey in dee wixii wanaagga ahaa markaas laga barto in meelaha kale lagu ablay karayo waa hagaag een, marka laga hadlayo dhab ahaantii sidee baa sheekooyinkan een, ay ugu mid noqon karaan in bulshada la gaarsiiyo gaar ahaan dadka ku nool dowlad goboleedyada sida koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland oo ah meelo u nugul een, abaare inay ka dhacaan Een, maxamed cumar la taliyo soo dhowow runtii waa muhiim een, gaar ahaan een, bulshada barakacyaasha ah Een, waana een, wax horey loo tijaabiyey laakiin een, u baahan xaaladaha degdeg ah markii lagu jiro in yacni la sameeyo waxa ugu horeeya horta waa fahamka in la fahmo een, arrintaas macnaha maxay ka dhiganta waxayna ka dhigan tahay runtii in yacni dadka dadku waa kala nugul yihiin dhibaatada markay dhacdo waa layna wada nugul yahay laakiin waa la kala nugul yahay dadka ugu nugul micnaha waxaa ka mid ah een, dumarka micnaha een, uurka leh kuwa micnaha weliba aadka usii culus iyo caruurta ka yar shan sano marka een, arrimahaas waxay si gooni ah yacni een, ahmiyad gooni ah usii yihiin een, caruurtaas iyo micnaha dumarka u baahan quudinta marka een, waxaa arrintaas marka lagu taabagelin karaa oo lagu samayn karaa wax la yidhaahdo support groups iyo dadka inay isku yimaadaan ay support gareeyaan iyo inay fahmaan ahmiyadda ay leedahay bis cunto cunto bis ma ah in cunto la cuno ma aha ahmiyadda ay leedahay waxa waaye in la cuno cunto nafaqo leh ama nutrition foods wax la dhaho taasna oo ka imaata sideedaba meesha markaas cuntada laga baxayo wadanka soomaaliya nasiibwanaaga wada beero ee dhulka waxa kasoo baxana badanaa een, soomaaliya waa waxa loo yaqaano cuntada orgaaniga ama cuntada aada u fiican marka micnaheeda waxay tahay cuntadaas nafaqada leh in meesha lagu sameeyo isla la- isla markaana la siiyo dadkii loo taltaamaa marka waxaa is wato een, yacni cuntadii wax soo saarkii ee micnaha meesha aqoonti nafaqadii iyo dadkaas walaal aan kuu sheegay oo ah dadka ugu nugul haddii marka arrintaa laga dhigo een, gruubkaas lagu aas-aaso oo laga dhigo wax joogto ah een, wayna ka jirtaa runtii meelaha een, qaarkood waxaana lagu abuuri karaa runtii waxaa lagu abuuri karaa hal qof shaqo uu samayn kara ma ah bulshadana u baahan tahay waxay u baahan tahay bulsho bulshadaasna wada fahamsan muhiimadda een, cun- cunyarada ama sugnaanta cunnada qaas ahaan caruurta iyo nafaqeyntooda marka een, intaasaan ku dari lahaa marka waa kaas mahadsan waa hagaag n su-aasha xigta ayaan gudageli doonaa eh, maxaad ku talin lahayd en, ama aad ku talin lahaydeen en, si markaasi loo sameeyo iskaashatooyin beeraley maxayse faa-iido u leedahay in iskaashatooyinkaasi la sameeyo waxaan siinayaa agaasimaha xarunta en, waxaan siinayaa agaasimaha xiriirka bulshada ee xafiiska madaxweynaha maxamed dugow
Een, ugu horreynta aad u mahadsan tahay waxaan isleeyahay iskaashatooyinka yacni muhiimad aada u weyn ay u leeyihiin Ee, guud ahaan yacni qeybta beeraha iyo dhaqaalaha waddanka korinshihiisa iyo in la gaaro sugnaan cunto Een, eh, si guud yacni mar walba horta iskaashiga iyo isu imaatinka iyo in maaragtay la isbahaysto oo maaragtay ururo la sameeyo waxaa qeyb weyn ka taxal qabto marka hore inta lasu yimaado in maaragtay dhibaatooyinka jira laga wada hadlo ee xal loo wada raadiyo kadibna markaasi hay-ad kooban ama maamul kooban oo ururkaasi ama iskaashatadaasi ay leeyihiin ay u kacaan sidii waxaasi loo hirgelin lahaa marka si guud horta muhiimadaas ay leedahay si gaar ahna iskaashatooyinka waa wax sharci ah oo maaragtay eh, yacni dowladnimadan ay aqoonsan tahay Eh, beeraha iyo dalagga markii maaragtay la beerayana aaday muhiim ugu tahay inay maaragtay maadaama oo mi- laga yaabo qalabka la heli karaa iyo abuurka iyo cudurrada ku dhaca beeraha iyo dalaggaasi guud iyo maaragtay abaaraha iyo biyoyahida waxaasoo dhan wax yacni ma ahan ay dadka qof qof ama shaqsi shaqsi uu qof walba beertiisa xal ooga gaari karo tusaale ahaan webiga hadduu biyihiisa go-o ma aha arrin maaragtay iyagoo keligood ay xal ka gaari karaan tusaale hadduu roobka waqtiguu di'i jiray soo daaho haddii tusaale yacni eh, cudur oo markaas yacni dalagoo dhan wada galay oo maaragtay eh, keeni kara in cunno la-aan ay ka dhacda deegaankaas oo kale marka iskaashatada waxay xa- yacni qeyb weyn ka noqonayaan in dhibaatooyinkii waaweynaa ee bulshada haystay ee maaragtay xal loo helo oo si wada jira intay isu kaashadaan waro ay samaystaan biyaha ay ku kaydsadaan xilliyada roobaha oo kaleeto Een yacni ceelal ay- ay wada qodan karaan intay yari- lacaga yaryar isku dar- isku darsadaan ee maaragtay waxaa la kabi karaa ee markaas qaybtii maaragtay haddii laga yaabo beeraha qaar inuu keligood yacni ee dalagii cudur intuu galaa wixii ay beerteen ay usoo bixi waayeen waxay ku sii macni soc- socon karaan iskaashigaas maaragtay in la siiyo ee maaragtay abuur iyo inay mar mar kale wax beeran karaan yacni xilligaasna ay ka gudbi karaan marka bulshada beeralayda ah waa bul- bulshada yacni waa meesha ay kasoo bilaabato yacni xadaaradda iyo dadku inay degaan meel intay degaan ee maaragtay deegaankaas arrimihiisa ka shiraan ka sheekeystaan oo yacni arrimaha yacni khuseeya ay xalkooda gaaraan marka aaday muhiim u tahay waana in la dhiirageliyo la dhiso wixii sharciga u baahan yihiin iyo wixii maaragtay khilaafaada u dhexeeya in inta la xaliyo waxay maaragtay udhexaad u yihiin maaragtay sectorkaas ama qeybtaas muhiimka ah ee beeraha ee waddankao dhan iyo dhaqaalihiisa iyo cunnadiisa maaragtay muhiimku ah aad baad u mahadsantihiin mar kale iyo martida mudane maxamed cumar macalin iyo maxamed dugow waan kusoo laaban doonaa dooda laakiin marka hore waxaan rabnaa in aad nagu soo biirtaan oo aad nagala qayb gashaan doodan ma haysaa sheeko aad rabto in aad qof een, la wadaagto oo ku saabsan haqabeelka cuntada ama sidii loo heli lahaa cunto ku filan bulshada ma jiraan hanaan ama qaab aad uga qayb qaadan karto sugnaanta cuntada dalka oo aad doonayso in aad dadka la wadaagto haddaba sheekadan wadahadalka ah sidoo kale waxa ay qeyb ka tahay qaybteenan facebooka ee social media iyo sidoo kale twitter-ka su-aalaha inoogu soo diray fikradihiina idinkoo isticmaalaya hashtaag somali resilency iyo sidoo kale hashtaag somali isku filan waxaad kaloo nagala soo xiriiri kartaan taleefanka eber lix hal shan afartan iyo sagaal soddon iyo saddex soddon iyo lix ama fariinta gaaban afar saddex afar waa hagaag markan iyo dhegeystayaasha khadka taleefanka iyo qodobka dooda ayaan u jillaacayaa dhegeystaha ugu horeeya halow walaal magacaaga iyo halkaa joogto cabdiraxaax kubalen waan dhowahay waan kula soo xasanadkii waa maasanta horta xasanadkii waxa fiican inaan waxbaa bulshada ku baraarugto in dalabku yahay kan koobaad ee ummadda anfaca yiri dunida waxaa kula dagaalamaa saddex dalku inuu yeesho dib ku filan oo cadagiisa soo xooro inuu yeesho dalab dalabku markaa waxyaalaha aasaasiga adduunka lasla dagaalamay ay ka mid tahay ummadeenna si loo horumarayo waxaa soo jeedin lahaa in la taabagelayo beero waaweyn kuwaas oo ay kula habar baxaan waxyaalahaas umadeena looga keeno soomaaliya hore waxay u dhoofinto caan ku ahayd xilligii dowladii kacaanka ama dowladii dhexe ee dalka soo martay taas oo taariikh kula duniya waxaa la dhoofinta oo aada loo dhoofinta oo taariikhdooda la daasin jiray yuuska iyo waxyaalaha lamidka ah inagu waxaynu leenahay xeebo istraatijiya oo aan dunida kale ama wadamada kale afrika ku yaala ayn aan leenahay waxaan xoojin lahaa oo aan aada u baraarujin lahaa in darab linkeenaya dhulka ka banaan inta la ogaado oo la qolo ama la baaqbaaqo ama dadkaas qarfaladka ah ee aan waxba baxaan inta la aboojiyo oo weligeeda ka faa'iidaysanma lagu fureeyo galeyda iyo sidoo kale waxyaalaha aadka loogu baahan yahay waxaa kamid oo aad baligu dheysida galeyda iyo sidoo kale waxaa xoog loo ganayaa miiska iyo alaabaha waxyaalaha kornida soomaaliyana waxay kan tahay xasanow dalabka beeraha waxaanu leenahay webiyo dalkeenu waa mid kaniga xeebay sidaasiyaan leenahay marka in waxaa soo jeedin lahaa dalabka galeyda in awoodda koowaad la saaro maadaama dunida xooga u baahan tahay dalabkaas joojiyo waxyaalaha kale cuntada loo koobiyo si dalka loogu faa'iidayna siiya qalabka beeraleyda wax ku qubanlahaayeen waa waa in hay-ado waxaga la qaada laakiin maaha in cuntada inaga loo soo dhoosiyo yarana cunta dhoosiya laakiin waa inaan keenaa qalabka beeraha sida munkirkadiyo ama wixii dalka lagu qowi lahaa ama lagu hagaasi lahaa in la keenaan soo jeedin lahaa waa hagaag khadka kale ee xiga iyo qofka ku jira ayaan isna siinaynaa fursadda qodobka dooda ee barnaamijka halow dhegeyste magacaaga iyo halkaa joogto magacaygu waa cabdi diyaas oo joogo degmada yaashid gaar ahaan xaafada jongal maasha allah aad baa loogu laban yahay barnaamijkana aada ugula socdaa waxaas leeyahay ana aragti ahaan waxaa aada u wanaagsanaan lahayd in dadka beeraleyda ah la dhiirogeliyo in la sameeyo keeg markii dalaggu uu soo go'o in hay-adaha caalamiga ah ee taageera sidoo kale dadka tabaaleysan inay dardargeliyaan si walba muhiim ay ku noqon karto meelaha dadka qaar xaaladoodu ay liidato inay caawiyaan sidoo kaletana dadka soomaaliyeed inay sameeyaan isku tashi oo ay iscaawiyaan oo bulsho walba bulshada kale tabaaleysan inay caawiso marka waxaa filayaa haddii intaasi la helo way wanaagsanaan doontaa in dadku ay helaan ku filnaansho cunto dhan walba haddii eedada caalamiga ee dalkeena taageera ay laxadli ka qaataan oo sidoo kaleetana dadka shacabka ah iyaguna inay istaageeraan meesha waxaa ka baxaysa duruufaha hadii goor ay la kulmaan xaaladaha musiibooyinka markay yimaadaan ee dadka tabaalaysan aad iyo aad labadaasa ugu muhiimsan in dadka tabaalaysanna la taageero sidoo kaleetana dadka beeraleyda ah mar walba muhiim ay taho oo halka dalku uu ka helo ilaha dhaqaale ay ka mid tahay sidoo kaleetana ay ka mid tahay meelaha ay dalku uu kasoo galo dalabku uu kaga soo galo ku filnaansho cuntona waxaa loo heli karaa beeraleydii oo la taageero iyo dadkii tabaalaysnaa oo la taageero labadaas waa isleeyahay marka aad ku maadcelnaa wanaagsan dhegeystaha kale ee xiga ayaan isna mar kale aan u yeerayaa iyo qodobka dooda ee barnaamijka iyo martida nagala qaybgalaysa dhegeystayaashana waxay barnaamijka toos ugula socdaan raadiyaha dalsan iyo baraha bulshada facebooka iyo sidoo kale twitterka magaceegu waa caaisho warka nabada kaashacla aragtidayda haddii oo markaasi aan ka hadlo waxaa diira haddii cunno wanaagsan oo oo dadkana ku fidan waa in markaasi oo beeraleydo kaleeto iyo wax soo saarka dalkao kale oo la dhiirigeliyaa oo markaas dowladda ee sameysaa maalgashi markaas la maalgelinayo dadka wax soo saarka wadanka oo markaas ku shaqada leh sidii in la siiyo beeraleyda cagaf cagafkii ay ku shaqaysa lahaayeen daawooyinka markaas dalagyada dalka oo loogu talagalay in oo beeraha iyo lagu daaweeyo kale in meelahaasoo kale dadka laga caawiyo markaas waxay dhiirigelin u tahay wax soo saarka dalka iyo dadka wax soo saarayo markan iyo taleefanka ayaan siinayaa fursadooda si ay uga faa'iidaystaan
magaceyga waa ana saaweys waxaan joogaa degmada horan ani aragtidayda waxay tahay fatahaadyadan meelaha qaar ay ka socdaan iyo meelaha qaar ay kusoo socdaan in la caawiyo dowladdana waxaa ka codsanaa inay gurma deg deg u muujiso dadkaas oo dan yartaa sidaysan u direenin in macnaha garabkooda laga maqan yahay beeralayda haa macnaha waxay waxay wax ku abuuri lahaayeen waxay wax kusoo saari lahaayeen qalabkii mashiinadii ilaahay kuma darnaadeen waxyaabihii oo kumbuleeda in macnaha haddii xatar aan loo geli jirin in raqiis looga dhigo dekadoo kaleeta waxay kasoo degaan kaleeta in raqiis looga dhigo la dareensiin fatahaadiyana dhacaayaan oo khasaare ay soo dareeyin waa hagaag khadka kale ee xiga iyo qofka ku jira ayaan isna siinaynaa fursadda qodobka dooda ee barnaamijka halow dhegayste magacaaga iyo halkaa joogto anigu waxaa joogaa degmada kaaraan ani dadka beeraleyda la caawiyo araba dowladdana caawiso caawitaan badanaa u baahan nahay ilaahay kuma darnaado wallaahi bilaahi dadka soomaaliya dhan waxa xagga codsiyaa kaasira oo inay noo duceeyaan ilaahay utowadkeenno oo beeraleennu ilaahay u tuugno siday rob noo soo doo taasaa roo yidhaahay dhegaystaha kale ee xiga ayaan isna mar kale aan u yeerayaa iyo qodobka dooda ee magaceyga waa cabdulaahi cabdirashiid yuusuf xubnada waa beri aragtidayda waxaa waa diibadaayo in dadkii macnaha beeraleyda la caawiyo markaas fatahaadada ka socdo in laga hortago ama in loo soo diyaar garoobo waxyaabihii loo baahan yahay isla mar ahaantaana la garab taago walaalaheena siba dadka fatahaadadu agta ugu dhow webiyada jubbo labadaas webi aad maraayo markaas in la helo cunto fara badan iyo macnaha iyo mashiino iyo gawaari oo biyaha dhuuqdo kaleeta markii beeraha fatahaadada zaid ay u galaan si haddana ay wax soo saaraan beerihii aysan u istaagin wadanka halow dhegayste magacaaga iyo halkaa joogto walal magaceyga muscab waxaan joogaa kaaraan runtii maalmihii ugu dambeeyey ama belihi ama sanooyinkii ugu dambeeyey soomaaliya sidaa la wada socon waxaa ka jiray ee-ado mashruuc oo waddanka keenaya raashin kala duwan iyo sidoo kale waxyaabo dadka ka xayiray inay shaqaysa ama beero ay fashaan marka dhibaatada jirta waxay tahay in hay-adahaasi laga hor istaago cunooyinka ee waddanka ay soo gelinayaan si waddanka shaqo loo wada aado hadda waxaa jiro waddanka in ay dabcan beeraleyda ee wax shaqa aysan ka qaban waddanka oo wax soo saar uusan ka jirin dadkii way soo wada qaxeen abaaraa soo qaxaysa qaarkood qaarkood fatahaadee ka soo wada beerrakaceen ma jiro beerfarasho dadka dhan waxay noqdeen qaxooti ku sugan xamar xerooyin xerooyinaa loo wada sameeyey waa lagu wada xareeyey marka taasi waxay caqabad ku noqotay in waddanka wax soo saarkiisa aad uu u yaraado marka dowladda federaalka soomaaliya iyo agaasimaha joogo ee xarunta ku sugan dhammaan ay keenaan waxyaabaha beerta lagu fasho haddee noqoneed makiinadaha iyo sidoo kale dadkaas si looga caawinayo in dib soomaaliya wax soo saarkeeda cuntooyinka ay ugu hesho taasaan kula dardaarmi lahaa halow dhegayste magacaaga iyo halkaa joogto magacayga waa abshir oo jooga degmada kinley mawduuc fiican ayaa barnaamijka saaran fikirkayga haddii aan ka dhiibsanay waxay la tahay waxaa cunno wanaagsan si loo helo qeyb ka noqon karaa marka hore in dowladda ay taageero siiso dadka beeraleyda ah ee ku nool gobolada dalka si ay wax soo saar wanaagsan ay u sameeyaan oo dalagyadooda iyo beerahooda ay u tacbadaan iyagoo ka faa'iidaysanaya raxmadda eebe sidoo kalena waxaa loo baahan yahay in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada iyaguna ay dhiirigeliyaan oo ay ganacsatada looga baahan yahay inay beeraleyda ay maalgeliyaan ama sidoo kale ay ku taageeraan waxay ku awoodaan si ayagana ay uga faa'iidaystaan ay qayb uga noqdaan wax soo saarka dalka waxaa kaloo loo baahan yahay in hay-adda maareynta musiyoonkeedana inay qayb ka noqoto oo il gaar ay ku hesho dadka dhibaataysan xilliyada xiliyadan oo kale waxaa sidoo kale muhiim ah oo loo baahan yahay in dadka soomaaliya iyaguna isku duubnaadaan oo waxyaabaha ugu muhiimsanay hadda ay tahay si een loo caawiyo oo hay-adaha gargaarka een looga baarsado in mararka qaarkood waxaa arkaysa in dalkii een loo soo dhoofsanay waxyaabo yaallo oo aad arkayso een ee, ay ka mid yihiin hadda moos mooska iyadoo dalka uu ka baxo aan ognahay ee, waxaa loo baahan yahay in beeraleyda la taageero oo la- een si ay wax soo laabsan ay u helaan waana laasimtini waa hagaag khadka kale ee xiga iyo qofka ku jira ayaan isna siinaynaa fursadda qodobka dooda ee barnaamijka halow dhegayste magacaaga iyo halkaa joogto
magacaygu waa mukhtaar cali oo jooga degmada warsanooda ani ahaan fikradeyda waxaa ku dari lahaa in dowladda ay hormariso beeraha dalka een, dalagyada kasoo baxa iyo mar walbana ay la socoto caafimaadkooda iyo waxsoosaarka mar walbo een, la jaangooyo een, waxsoosaarka dalka waxaa mar walbo een, faa'iido u tahay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa sidoo kale ugu baaqi lahaa in dowladda ay meesha ka saarto ama ay joojiso waxyaabaha een, dibadda laga soo dhoofiyayo oo dalka laga heli karo si markaasi een, beeraleyda dalka ay u helaan fursado wax soo saarkooda kor ugu qaadaan dhiirgelinna ay ugu sameyso een, ama loogu sameeyo een, si loo horumariyo dalagyada dalka kasoo baxayo qudaarta kala duwan een, tay markaasna loogu yeelo haddii mar la joojiyo een, waxyaabaha dibadda laga keenayo waxaa faa'iido oo laga heli karaa in beeraleyda niyadda ay u helaan waxyaabaha ay soo saarayaan dhaqaalana ay ka helaan wax soo saarka dalkan oo kor u kaco marka taasaa ku dhiirigelin lahaa aniga ka sokow saaxiibada kale ee horumarineed u s aid waxay taageertay dalladda dhisidda bulshooyinka adeegsiga u leh soomaaliya ee marka la soo gaabiya la yidhaahdo brikis oo hadafkooda ugu weyn uu yahay in la dhiso awoodda bulshooyinka soomaaliya si loo yareeyo jahwareerka la xiriira abaaraha iyo caqabadaha kale ee cimiladu keentay haddaba hanaanka sameynta goobaha quudinta tusaale ahaan waxay u sahashay qoysaska ku jira xeryaha barakacayaasha iyo guud ahaan dalka in ay helaan dadkuba cunto nafaqo leh sanad kasta u s aid waxay sidoo kale gaarsiisaa tobanaan kun oo qof oo ku nool dalka oo dhan gargaar nafbadbaadin ah oo ah lacag caddaan ah oo la gaarsiinayo xubnaha bulshada ee u nugul sidoo kalena helitaanka caafimaad biyo iyo hooy haddaba halkee ayaa horumar deg deg ah ka sameyn karnaa si loogu hagaajiyo sugnaanta cuntada ee dalka waxaan hordhigay maxamed cumar macalin oo doodda igala qaybgalaya waa su-aal runtii een, aad muhiim u ah Een, xaggee ama intee laga samayn karaa een, horumarinta sugnaanta een, cuntada ee wadanka waa runtii su-aal aad u weyn Een, mana aha hadda in een, xaggan lagu soo koobi karo marka ugu horeeya horta waxaa loo baahan yahay wax la dhaho een, afka qalaad lagu dhaho multi sectoral collaboration ama wada shaqeyn guud oo micnaha qeybaha kala duwan ee bulshada ah taas marka maxaa ula jeedaa haddii la rabo in la gaaro sugnaan cunno waa in horta laga shaqeeyo waxa la yiraahdo isku xirka ama supply chain managementiga micnaha waxaa kaloo aada muhiim u ah in laga shaqeeyo accesska loo leeyahay jidadka accesska loo leeyahay beeraha accesska loo leeyahay cunno waxa la yiraahdo een, cunno een, nafaqo yacni dheelitiran leh ama wax dietary system waxyaabaha la dhaho iyo in la hubiyo in qofka uusan ku dhicin meeshii ugu dambeysay macnaha maxaan ula jeednaa taas cunno yaraanta sideedaba waxay ka timaadaa saboolnimada saboolnimadana micnaha waa in qofka een, la hubiyo in uu qofka uu inuusan gaarin saboolnimada meesha ugu dambeysay meesha ugu dambeysay marka cunno yaraanta markay timaado hadhowta waxaa laisku dhahaa waxyaabaha destitute-ka la dhaho hadhowta keenta xataa gaajada loo dhiman karo waa meelahaas qatarahaas marka een, een, runtii een, su-aashaas waa haddaatana dhegeystayaasha qaar waxay ka dhawaajiyeen micnaha in la taageero dadka danyarta ah iyo beeraleyda marka maxaa loola jeedaa taas waxyaabaha loola jeeda waxaa kamid a waa qeyb tan ka mid ah micnaha waa collaborationka iyo iyo wada shaqeynta guud aan ka hadlaya in hadda la taageero beeraleyda waxay qeyb ka tahay beeraleyda hadda maxaa lagu taageeraa waxaa lagu taageerayaa waxaa la rabaa in ay ku iibsadaan een, qalabkii loo baahnaa qiimo yar Aad iyo ay wax ku abuurtaan haddee la soco aad iyo aad ayna ku iibiyaan qiimo fiican oo ayaga micnaha wax u taro oo soo oo, een, wax soo saarka dhiirigelinaya taasna qeyb ka noqonaya dhaqaalaha wadanka horta ogow wixdan waa isku wada xiran yihiin micnaha Waa- waa- waa- waa- waa- saas waa- loo waa- tafaa- wada shaq- wada shaqeyntaas guuda marka aan ula jeedaa micnaha su-aashan mar kale waxaan idin xusuusinaynaa in barnaamijka uu ka dhacayo sidoo kale kanala qaybgalaysaan baraha bulshada noo soo dir su-aalahaaga iyo fikradahaaga adigoo isticmaalaya hashtaag somali reslency hashtaag somali isku filan tobankii sano ee lasoo dhaafay xasaradaha bini-aadantinimo ayaa aada u soo jiitamayay kaa oo ah mid aada u adag iyaga oo ka gudbay wax ka qabashada masiibooyinka deg dega ah ilaa wax ka qabashada dayacanka daba dheeraada iyo yareynta guud ahaanba saameynta naxdinta iyo walbahaarka ee soo noqnoqda u s aid waxay bixinaysaa aas-aaska isbeddelka iyo isku kalsoonaanta iyadoo loo marayo tiirarka dhisan soo kabashada hore iyadoo dib loo soo celinaya nidaamyada iyo adeegyada asaasiga ah yareynta khatarta iyada oo la bilaabayo barnaamijyo ka hortag ah ama dhimaya khataraha la xiriira khataraha soo noqnoqda dhisidda adkaysiga iyadoo laga caawinayo dadka bulshooyinka iyo dadka kale si loo yareeyo islamarkaana looga soo kabsado naxdinta iyo walaacyada la xiriira arrimaha sida abaaraha iyo colaadaha habkani waxa uu ka bedeli doonaa xaqiiqooyinka dad badan oo soomaali ah ay la kulmaan abaar kasta oo xiriir ah kadib oo ay ku jirto nafaqo xumo khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed kor u kaca colaadaha gacanka hadalka iyo sidoo kale burburka ku yimaada ay adeegyada muhiimka ah oo ay sababeen barakac ballaaran dhinaca su-aalaha ayaynu usoo laaban doonaa waa maxay caqabadaha aan u baahannahay in aynu ka gudubno si aynu kor ugu qaadno sugnaanta cuntada dalka ayaan hordhiga ka qaybgalayaasha barnaamijka maxamed cumar macalin wayaaki iyo sidoo kale maxamed duqow aada iyo aada umaasan tahay waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn maaragtay mararka qaarkood yani la dhihi karo waana hortaagnta waxaaway caqabada amniga meelaha qaar ama meelo badan oo soomaali badan maanta ku dhibaataysan yihiin oo abaar yani aada u badan ay haysato waxaa maaragtay jirta caqabad dhanka amniga ah oo ah haddii kaalmo iyo maaragtay taageero la gaarsiin lahaa inaan la gaarsiin karin oo meelaha maaragtay cadowga haysto oo maaragtay aanan la gaari karin oo gacantii dowladda aynan gaari karin marka caqabada ugu weyn oo maaragtay wadanka maanta iyadoo abaar ay jirta haddana kaga sii daran waxaa caqabadaas amni darada oo wadanka haddii uu isu furan yahay oo maaragtay nabad jirto oo la iswada gaari karo waxaan isleeyahay aad ayay maaragtay u sahlanaan lahayd in xaalka si fudud loo gaaro qodobka markaan kasoo gudbo qodobka labaad iyadana muhiimka ah waxaa waaye heerka aqoonta oo maaragtay bulshada oo aada u hooseeya maaragtay jahliga iyo maaragtay dadka inayna weli badankooda maaragtay aanan iskuol aadin waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa inay fahmaan ama maaragtay ka faa-iideystaan yacni yani heerka uu cilmiga gaaray iyo technolojiyadda adduunka marka si guud ayadana jahliga qeyb weyn uu ka yahay oo caqabad weyn wuxuu ku yahay in dadkii la fahansiiyo siyaabo badan oo fudud oo qofka xitaa isagoona beer weyn samaysanin in uu gurigiisa maaragtay qeybta dambe ama maaragtay boolka ku dhegana bannaan inuu beeran karo oo uu maaragtay kasoo saaran karo wax uu ku noolaado qodobka kale oo is leeyahay oo xalka u baahan oo caqabada ayada noqon karo waxaa waaye maaragtay yani amnigii isagoo uu marna shabaab yahay marna mararka qaarkood qabaa'ilka dhexdooda inay resourciga ama maaragta khayraadkii koobnaay ama biyihii ama dhulkii daaqsinka lahaa ee xoolaha loo rabay inay laftooda marmar isku dagaalaan jihada ama diiradda maaragtay dowladduna mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay aada ugu badan tahay inay amniga xoogga saarto oo dagaalka shabaab yani energy badan iyo yani yani resources badan in lagu bixinayo marka si guud waxaan isleeyahay caqabadahaas oo dhan ayaa maaragtay loo baahan yahay in xal laga gaaro mar haddii ahaan la dadka in maaragtay aqoontooda garaadkooda la kobciyo sifo ay maaragtay u fahmi karaan muhiimadda leedahay inay wax beertaan oo maaragtay dalag kasoo saaraan dhulkooda maaragtay khayraadka iyo bacrin bacrinta wanaagsan leh marna waa in maaragtay jidadkii la furo oo maaragtay dhulkii la xoreeyo mar kale waa inay dadka nabadkooda noolaadaan oo maaragtay dib heshiisiin loo sameeyo dadka soomaalida ee qaadan kala duwan waagaan dhankii fariimaha iyo dhegeystayaasha ayaan gudagalaynaa fariinta waxay naga soo gaartay faadumo cabduqaadir cali faadumo waxay tiri waxaan joogaa degmada kaaraan gaar ahaan xaafadda wajeer aragtideeda qodobka dooda haddii aan eego waa muhiim in beeraleyda la taageero si marka ay usoo saaraan abuur ay ka faa'iidaystaan bulshada ama dalag si loo yareeyo khataraha sidoo kalena kaalinta hay-aduhu waa muhiim in la isdhinac socodsiiyo arrimaha yareynta khataraha abaaraha axmed abuukar maxamed waxau leey waxaan ku suganahay deegaanka celasha biyaha aragtida barnaamijkan waan la socday waan u mahad celinayaa labada ruux ee dooda barnaamijka ka qaybgalaya aragtideeda haddaan dhiibto axmed ayuu leeyahay waxaa aniga ila haboon mar waliba in dowladda federaalk soomaaliya ay gacan siiso dadka beeraleyda si loo helo abuur dadkana ay u helaan keed cunto marka ay abuurkaasi uu soo go-o ama dalagyadaasi la keeno suuqyada fariinta kale ee xigta waxay naga soo gaartay ismahaan cumar waxaan ku suganahay tiri degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadda xamar jadiid ismahaan aragtideeda waxay leedahay wada shaqeyn dhexmarta hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale dhinaca beeraleyda waxay sahlaysaa in fursad loo helo in dalka abaaro looga badbaadiyo cismaan nuur oo isna kusugan degmada cabdicasiis wuxuu leeyahay cismaan aragtideeda waxay tahay in aqoonta iyo wacyigelinta oo saro loo qaado ay sahli karto in abaaraha hoos loo dhigi karo maadaama ay u baahan yihiin beeraleyda in dhiirigelin la siiyo cismaan aad buu u mahadsan yahay xasan xuseen axmed oo ka mid a dhegeystayaasha dalsan waxauu leey waxaan ku suganahay degmada wadajir gaar ahaan xaafadda buluxube aragtideeda haddii aan ku biiriyo waxaa muhiim ah in la helo keed cunto si loo yareeyo abaarta maadaama wadanka uu roob sii gelayo taasna laga yaaba in khatar kale dadka keedka cuntada ay ka dhibaatayso marka hay-adaha deg deg ha u caawiyaan beeraleyda ayuu leeyahay si gaarna hay-adda u s a ayaan u mahad celinaya waa agaag fariinta kale ee xigta waa ismahaan khaliif waxay leedahay ismahaan khaliif cabdi waxaan ku suganahay degmada hilwaa gaar ahaan xaafadda waxar cadde haddii aan ka hadlo ayay leedahay aragtideeda waa muhiim doodana waan dhegeysanaya aragtida wanaagsan hay-adaha gargaarku waa inay caawiyaan beeraleyda oo ay siiyaan abuur iyo dalagyo abuur iyo qalab u sahlayo in markaasi ay dadkaasi deg deg ay wax ku beertaan islamarkaasna dalagooda ay dib uga faa'iidaystaan fariinta kale waxay naga soo gaartay xuseen cabduqaadir ruush xuseen cabduqaadir ruush wuxuu leeyahy waxaan ku suganahay degmada hodan gaar ahaan k b b ama kaasi balballaare aragtideeda haddaan ku biiray waxay tahay in si dhab ah loo helo wacyigelin iyadoo loo marsiinayo baraha bulshada iyo dadka caanka ah iyo warbaahinta ama media oo ay dadku halkaasi ay kala socdaan fariimaha iyo wacyigelintoodaba aad baad u mahadsan tahay sanad maaliyadeedka hadda u s aid waxay in ka badan toddoba boqol konton iyo shan milyan siisay hay-ado markaasi aan dowli ahayn oo maxalliga ah n g ois ah iyo la howlgalayaasha hay-adaha qaramada midoobay oo gaarsiinaya gargaar deg deg ah ku dhowaad shan dhibic siddeed milyan oo loogu talagalay oo dollar soo kabashadii hore yareynta khatarta iyo adeegsiga e r afar ee soomaaliya maalgelintan ka jirta soomaaliya waxa ay taageertaa gaarsiinta gargaarka cunnada ee deg dega ah adeegyada daryeelka caafimaadka daweynta nafaqeynta iyo biyo nadiif ah oo la cabo iyadoo barnaamijyo kale oo markaasi nafa lagu badbaadinayo taageeridani waxay sidoo kale wax badan ay ka tartay dib u soo kabashada soomaaliya iyadoo loo marayo hanaanka toosan helitaanka macluumaadka deegaanka khuseeya sida saxda ah iyo bartilmaameedka ee ku saabsan dhacdooyinka cimilada iyo saameynta cuntada iyo biyaha iyo caafimaadka dadka iyo xoolaha la heli karo ka hor ama inta lagu jiro bilowga hore ee abaaruhu waxay muhiim u tahay waxqabadka hore bixinta shabakadaha badbaadada rasmiga ah iyada oo loo marayo xawilaad lacageed iyo qaab dhismeedka taageerada bulsho ee aan rasmiga ahayn iyadoo la isu keenayo shakhsiyaad iyo bulshooyin si ay wax uga bartaan una caawiyaan midba midka kale ballaarinta dhaqaalaha iyo tobabarka bulshooyinka barakacayaasha ee baydhabo kismaayo iyo deegaamooyin kale ee barakacayaasha ah ee diyaarka u ah in ee diyaarka u ah iyo shaqada oo markaasi ah hal abuur ganacsi siinta dhiirigelinta ganacsiyada si ay u ballaariyaan howlahooda si ay ugu adeegaan xereyaasha barakacayaasha iyo meelaha kale ee dakhligu hooseeyo kuwaasi oo gacan ka geysta yareynta khataraha dhaqaale iyo abuurista shaqooyinka kordhinta waxsoo saarka abuurka abaarta ee la awoodi karo iyo shahaado la hubo ee beeraleyda yaryar iyada oo lala kaashanaya shirkadaha waxsoo saarka shinnida gudaha iyo kuwa miraha shinnida soo bandhigista haruurka digirta galeyda iyo sidoo kale calafka abaarta u adkaysata iyo qudka xoolaha iyo dalagyada ka dhiga kuwa wax soo saar leh oo caafimaad qaba inkastoo abaartu ay jirto tababarka habdhaqanada wanaagsan ee beeraha iyo farsamooyinka ilaalinta uu awood u siinaya beeralayda inay adeegsadaan xirfado iyo habab cusub si guul loo helo xoojinta suuqyada xoolaha iyo xarumaha lagu daweeyo xoolaha si kor loogu qaado la shaqaynta bulshada iyo xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha ee gaarka loo leeyahay ururada xoolodhaqatada iyo shirkadaha ganacsiga xoolaha si kor loogu qaado taranta iyo weliba helitaanka adeegyada caafimaadka ee xoolaha dayactirka ceelasha riiga iyo ballaarinta shabakadaha tuubooyinka ee magaalooyinka taageeridda waxbarashada asaasiga oo ah isbeddelka iyo carruurta oo loogu caawiyo ama looga caawiyo in ay helaan xirfado ay u baahan yihiin si ay u noqdaan muwaadiniin waxtar leh oo loogu diyaariyo in ay helaan fursado shaqo mustaqbalka aan usoo laabanna su-aasha tobnaad sax waa maxay tallaabooyinka kale ee la taaban kara oo ay dowladda iyo hay-adaha kale ee horumarineed ay qaadayaan si loo yareeyo cunayarida dalka waxaana hordhigay agaasimaha xiriirka bulshada ee xafiiska madaxweynaha qaranka maxamed duqow aada iyo aada u mahadsantaha xaqiiqatan waxaan maaragta aada u bogaadinayaa ka qaybgalka dadweynaha ee fikradahooda lala soo wadaagay ee maaragta dareenkooda loo soo gudbiyey iyo talooyinka ay isleeyihiin waxay muhiim u yihiin sifii loo yareyn lahaa maaragtay abaarta iyo cunayarada waja ay wajahayaan bulshada soomaaliyeed si guud waxaan maaragtay isleeyahay tallaabooyinka la qaadi karo oo haddaba dowladda markii ugu horreysay ka shaqeynaysa waxaa waaye tan iyo markii la doortay madaxweynaha may laba kun iyo labaiyo labaatan wixii ugu horreeyey maaragtay diiradda la saaray ayay ahayd in arrimaha abaaraha laga qabto si looga qabto arrimahaas abaarahana maaragtay xalka in amniga iyo sidii loo gaari lahaa dadweynahaasi dhibaataysan ayadana qeyb weyne xaqiiqatan ay ka ahayd maaragtay dadaallo badan waa laga gaaray dhulalkii la xoreeyana maaragtay waa la gaarsiiyey maaragtay taageero maaragtay la taaban karo la arki waxaan isleeyahay tallaabooyinka kale oo la qaadi karo ayadana waxaa waaye in la dhiirageliyo maaragtay beer beeraleyda soomaaliyeed siyaabaha loo dhiiragelin karo waxaa ka mid a siyaabaha loo dhiiragelin karana waxaa ka mid a in loo fududeeyo sidii ay dalaga maaragtay u dhoofin lahaayeen suuqyada caalamkana u geyn lahaayeen sidoo kaleeto sidii loo xadidi lahaa in maaragtay wax walba oo maanta wadanka lagu beeri karo soomaalidu ay beeri karaan maaragtay in aanan dhicin in suuq kaleeto oo maaragtay dibadda ah lagu furin soomaalida marka dowladdana maaragtay tallaabooyin waaweyn oo maaragtay la taaban karo ayay maaragtay ka qaadi doontaa oo ka shaqeynaysaa haddadan howlaheeda socdaan waxaan isleeyahay muhiimadda ugu weyn waxaa waaye in horta soomaalida maanta ay aaminto in ay iyaga maaragtay istaageeraan oo dowladda iyo shacabka maaragtay intay isgarab istaagaan xalka guud ee soomaalida maaragtay locally ama si guda ah yacni qeyb weyn looga noqdo waana muhiim ayada lafteeda in maaragtay ayada oo la kaalmaysanaya saaxiibada caalamiga ah in haddana la dhiirageliyo dadka localka ah ama soomaalida ee beeraleyda ah siyaabaha loo dhiiragelin karo ayadana waxaa kamid a marka la rabo in gargaar la gaarsiiyo qeybo kamida soomaaliya waxaa ayada maaragtay naftirkeeda horeyna loo sameeyay haddadaana maaragtay la sameyn karaa in hay-adaha laga codsada inay maaragtay dalaga ka gataan intii beeraha markaas u suurta gashay inay wax beertaan dalagii kasoo go-ayna ayadoo lacag loogu bedelayo haddana si maaragtay bilaash loo gaarsiiyo qeybaha kaleeto ama dhulka kale ee soomaalida ee abaaruhu ay saameeyeen qaabkaas waxay noqon kartaa in markaas yani qarash badan oo maaragta laga yaabo saaxiibada caalamiga hay-adaha inuu oga bixi lahaa soo qaadida iyo daabulida iyo in maraakiib wadamo kala duwan looga soo qaado cunto laga heli karo gudaha inay maaragta yaraato marka intaasaan kusoo koobaya fariintee ayaa doonaysaa in maalintan aada la wadaagto beeraleyda oo ah kuwa ugu horreeya ee ka qayb qaata sugnaanta cuntada dalka waxaa ka jawaab celinaya maxamed cumar macalin wayaake la taliya sare ee dhanka siyaasadda ee hay-adda maareynta masiibooyinka waa su-aal aada u muhiim ah fariinta aan jeclaan lahaa inaan toos ula wadaago waxay tahay beeraleyda waa lafdhabarta wax soo saarka wadanka oo dhan cuntada bis ma ah gobolada qaar oo shabeelooyinka hadda ay u badan yihiin jubbooyinka ilaa bay waxaa loo yaqaanaa micnaha afka qalaad markii loo dhaho yani bread basket micnaheedana uu yahay micnaha dambiishii markaas cuntada soomaaliya marka waxaa muhiim ah runtii dhanka dowladda iyo dhanka bulshada guud ahaan in yani marka laga reebo siyaasadaha sharciga ah oo food security policyga iyo iyo sharciyada kale waxaa runtii aada muhiim ah in la casriyeeyo laga fikiro runtii fikir cusub oo ku aadan wax soo saarka wadanka sida hadda anaa is leeyahay waa dadka ugu muhiimsan runtii in soomaaliya ay ka gudubto ku tiirsanaan waxaa la yidhaahdo cunnada dibadda laga keeno tusaalihii ugu dambeysana hadda waxaa ka mid ah soomaaliya boqolkiiba sagaashan waxay ku tiirsaneed qayb ka mid ah cuntadeeda qamadiga laga keeno wadanka ukraine markii ukraine dagaalku ka dhacay maxaa dhacay iyo russia markay isdagaaleen aad baa loo waayay aad baa loo waayay qiimihii qamadiga cirkaasuu galay waxaa dhacay sicir bar waxaana dhacay isla markii cunno yaraan marka si loo gaaro isku filnaansho runtii waxaa muhiim ah inaan la soconno horta siyaasadaha adduunka ka dhacaya daraadeed iyo arrimaha hadda abaaraha iyo iyo iyo fatahaadda soo laalaabanaya waxay nagu qasbi doonaan iyo arrimaha siyaasadeeda adduunka dhacay waxay nagu qasbi doonaan in soomaaliya la helo xal waana qasab runtii haddaad sidii aan ka wada hadalna agaasimaha laftigiisuna uu taabtay waxaa ku xiran sugnaanta amniga caadiga wadanka iyo sugnaanta cunnada haddii aan taas aan la helin waxaa waxaa laga yaabaa inay dhacdo runtii yani xaalad aan la qiyaasi karin oo ah haddii adduunyada dagaal uu ka dhaco adigana wax soo saar aadan lahayn macnaa dadka ayaga isdilaya macnaha waxayna dadka ku qasbi doonaan inay inay haajiraan oo meel kale cunto ah ay u doontaan marka waa fikir u baahan in hadda laga fikiro hirgelintiisana uu noqdo top priority wadanka maadaama ay tahay cuntadii lagu tiirsanaa marka aniga waxaan is leeyahay dowladda sharciyadeeda sharciyada caalamka iyo kuwa cusub waxay u baahan tahay fikir cusub oo aqoon-yahanada sayntistayaasha dadka madaxda ah in laisku yimaado oo arrintaas laga dhiga micnaha arrin muhiimadeeda goonida u ah dhanka beeraleyda iyo wax soo saarkana ay noqdaan lafdhabarka wadanka siday awalba ahaan jireen wixii tale iyo tusaalaha dhegeystayaal waxaad inoogu reebi kartaan idinkoo adeegsanaya facebook iyo twitter-ka hashtag somalrels waa hashtaag somali resilency iyo sidoo kale hashtaag somaali isku filan guud ahaana barnaamijkii gaarka ah oo aanu kaga hadlaynaa dhisidda bulshada adkaysi u leh abaaraha ka dhaca soomaaliya inta ayaan kusoo gabagabayneynaa iyo dhammaan martida barnaamijka midlacayna sidaa iyo nabadgelyo